sheega ka kooban oo u diyaara maanta halkan inay la qaramoobaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ciidanka qaranku waajibaaduu leeyahay foostadan iminka halkan maraysa hargeysaa laga riixo dhinac walba waa loo riixay hargeysa dhexdeeda xabadda laga bilaabay xaggaa ilaa siilac baa la waday halkanna maanta ilaa dhaharo xaggan inaga xigta way gaadhay ciidanka maalinba cid baa la qaramaynayey ciidanka qaranka ninku markuu qaramoobo madaxda sare waxaa waajib loogu leeyahay inuu askarigu helo waxa xuquuq ciidanka qaranku leeyahay laga bilaabo maanta ragga halkan lagu qarameeyey oo tiradooda ay sheegi doonaan wasiiradu waxa xil laga saaran yahay xuquuqda uu askariga saylac ka yimi ama ceerigaabo ka yimi ama meel kale ka yimi ciidanka qarankai halkan idinla joogo xuquuqda uu leeyahay ayaa laga bilaabo maanta idinkuna leedihiin oo ah sida mushahaarka raashinka iyo waxyaabaha kale adeega markay caynkaa tahay idin kale waxaa waajib laydinku leeyahy markaa ciidanka qaranka saa uga mid noqotaan amarada ciidanka qaranka inaad diyaar u noqotaan ciidanka qaranka meel kasta kala howlgashaan waxa ciidanka qaranka amaradan la siinaya o dhanna diyaaraynu noqonno sidaa daraaddeed waxaan wasiirada ku soo dhowaynayaa ciidankan iyo gaadiidkan oo tirada gaadiidku ay ka kooban tahay sagaal ragga tiradiisana ay wasiiradu sheegi doonaan waxaan idinku soo dhowaynayaa si qaramaynta ugu dhawaaqdaan ciidankani wuxuu diyaar u yahay in lagu qarameeyo halkan weliba waxaannu ammaanaynaa laba gooranoo halkan soo gallay oo ciidanka qaranku yimi labadii goorba ciidanka halkan fadhiyaa wuu diidey dadkii mucaaradkaha meesha ka jire khaatumo waxay ku tala galeen inay dagaal geliyaan laakiin way diideen mar walba ciidanka qaranka way la soo safteeno halkaasay istaageenoo xidhan qaramayn baanu diyaarunahay waan ku ammaanayaa
madaxda ciidanka saraakiisha dhammaantiinba waan idin salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ilaahay mahaddii sidii imminka taliyuhu sheegayey waxaannu soo marray boqolaal qaramood oo hargeyse afarteeda daamood ayaa maalinba mid la qaramaynayay waddadaa dheer iyo waddadaaba way martay qaramayntu maantana alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ummadda dalkan leh ee wakhtigii kun kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo siddeetankii xuduuddii dowladaha subarbawarku inoo jeexeen ee waxoogaa iminka halkan inaga xigo dadkii wada lahaa maanta intii u dambaysay ama u koonaysay inay maanta khilaafkii iska saareen oo ay xooggoodii iyo ciidamadii iyo hubkii intaba maanta aynu midanayno waa wax ilaahay loogu mahadnaqa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxay tanu nolol u tahay shacbigeennan masaakiinta ah waxay nolol u tahay hablaheenna iyo hooyooyinkeenna iyo walaalaheenna waxay nabad u tahay nolol u tahay odayaasheenna iyo dadkeenna jilicsan waxay barwaaqo iyo bashbash u tahay naftiinna iyo raggiinna intaa muxuu ahaye dadaalayey ee ummaddooda iyo dalkooda ilaashanayey waxaan leeyahay soo dhowaada barwaaqo ku soo dhowaada walaalihiin ku soo dhowaada idinka horreeyey ee maalinba gobol la qaramaynayey insha allaahuna waxaan idiin rajaynayaa guul iyo gobonnimo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismi illahi raxmaan raxiim taliyayaasha ciidamada ee kala duwan ciidanka halka lagu qaramaynayo golaha wasiirada janamada intaba waxaan uga mahad celinayaa wakhtiga fiican ee maanta halkan isuu keen keenay runtii intaasoo ciidan ee ay u diyaar garowday inay noqoto ciidan qaran oo ciidankooda la mid ah oo na siiya saaxiibbadooda kale oo jaanis siiya oo la qabta wixii ay u baahan yihiin iyagana sidaasi le kana faa'iidaysta tababarkooda iyo aqoontooda qofku wuxuu afaad qabaa ninka askarigii intuu tababarka leeyahay intuu hagaagsan yahay intuu muxuuha ku dadaalayo inuu naftiisa waxaa la yihahdaa wakhtiga nabadda dhididka badan ee kaa yimaadaa wuxuu dawo u yahay xilliga dagaalka ayuu dhididka dhididkaaga faraha badani ayuu u tulaya oo dhiiggaaga dambuu yaraynayaa waxaas waxa weeye waa tababarka ciidanka ayaa astaantaa iska leh marka aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa xuseen baa idiin sharaxi xuseen baan ku wareejinayaa cirsi baa idinku dhawaaqi doona tirada ciidanka
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دمانتي وحن سلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هذا هو رسالة هبالة ما هذا اللباد وحن نجيدين يا عيدا كقرن كإهلك كسوغن وهوش قرن وشوغا إذن كان وحن لا عيدا كينا عصب كسر دوادا لم نغن ولا لهين أنا جمانت واي سرف كارا waxaa lay magacaabay afar iyo labaatankii juun laba kun iyo saddex iyo boqo saddex iyo tobankii waa ciidankii labaad ee aan ka qayb galo qarameyntooda tii hore waxaa ahayd fiqiga wasiir xirsi wasiir cali iyo aniga ayaa tagnay ciidan ballaaran ayaanu soo qaramaynay ciidankiina qaranka way ku jiraan waana shaqaynayaan inkastoo sidii aanu doonaynay aanay u wada howlgelin idinkuna maanta waxaad tihiin dacfaddii labaad ee ku soo biirtay ciidanka qaranka howl badan baa laydinka sugayaa waajibaad baa laydin siin doonaa waxaa la doonayaa waajibaadkaa laydin siiyo sida ay tahay awaamiirta sidan u qaadataan waxaana idiin rajaynayaa guul iyo in dhammaantiin aynu laydinku nasto iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa wasiir xirsi oo inoo sheegi doona tirada ciidanku ka kooban yahay wasiir kusoo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مسؤولين تعيدك كلا دون هلك شوكتا عيدن كي هلك دقان كي عيدن ك سراكيش هلك شوكتا لما أنت وسلامتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب إن واكو فرح سنة هاي إن نذكر قيب قال له مناسبة لما أنت عيدك اللي قرمين أيو واكو فرح سنة فنتي وأنا سود وينينا قرشة أيو قرشة في عني قرواقسينا أنا وحوض قبصنه وأنا وحوي قرن وضد سنه ciidankuna aslan ciidanka qaranka marka la leeyahay waa astaanta qaranka ciidan haddaanu jirin qaran ma jiro waa asaaska dowladnimada oo dowladnimo tamriso haddaan haddaanu jirin waxa weeye ciidan jirin marka waxaa qayb ka noqon doontaan dowladnimada waxaa astaan u tihiin qarannimada waxaa loo baahan yahay inaad qaybtiinna fulisaan intaanad meel kala gaadhin degaankaagan baa loo baahan yahay securitygiisii iyo nabadgelyadiisii inaad sugto waxaa insha allah tacala wixii waajibaad ciidana kolliba aad kala kulmi doontaan cid ay khusayso saraakiisha ciidanka qaranka aa wada shaqaynaysaan iyo saraakiisha tooska idin maamula insha allahu tacaala annagu dowlad ahaan waa ku faraxsanaya waana idin soo dhoweynaynaa maanta laga bilaabana boqol iyo kontonka ciidankii halka lagu qarameeyey waxay la mid noqon doonaan oo la xuquuq yihiin ciidamadii horuu jiray waxay la darajo yihiin oo darajadooda la qiimayn doonaa guddiga darajada loo gudbin doonaa guddigii darajada qiimaysay ma aha macnuhu boqol iyo konton kun unbaa deegaanka lagu daynaya hadday kumanaan gaadhaan cid dalka anfacdo dadka anfacdaa loo baahan yahay laakiinse ciddii la soo bixi lahayd ee ka muuqan lahayd ee u tababar qaadan lahayd ee wax u baran lahayd ayaa loo baahan yahay halka umaanaa niman keliya ciidanka qaramayntiisa ciidan sidoo kale waxaan ku talagalay boolisa oo soddon xubnooda oo ciidamada laga ururiyo in iyaguna jiraan oo magaalada nabadgelyadeeda ka shaqeeya sidoo kale adeegyada bulshada ee dowladdu doonaysa inay fuliso ee caafimaadka waxbarashada biyaha iyo meelaha ka duwan hadba wixii awoodi saamaxdo la doonayo in laga fuliyo ayaa loo baahan yahay inay helaan maamulkii oo ugu horreeya ciidankii habayn lahaa ilaalin lahaa marka taasaa mas-uuliyaddeeda insha allahu tacaala marba iyo wixii la idinka baahdee shaqo ay ciidanka saraakiishiisu idinka baahdaan sidoo kale insha allahu tacaala waxa aan wixii xidhiidhee dambe idiin soo marin doona insha allahu tacaala maamulkiina tooska iyo saraakiisha waxaynu insha allahu tacaala maanta ku ballamaynaa dee idinkoo ciidan dhaba oo ku dhabriira hawsha aada u xil saaran tihiin oo sida iminka degaankan loogu qiray saraakiishan ee disciplineka loogu qiray ciidan waa discipline sida cid waliba markay u yimaadeen saraakiisha halkan joogta joogta ay ugu qireen degaanku aanu ku mahadinayno ku hambalyaynayno kuna abaal marinayno ayaa idinkana laydinku abaal marin doonaa waxaa kasbataan waana mahadsantii asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu